بsم الlh الرحmn الرaحيم الحamdu للh رb العاalمين والصلاaة والسلاaم عlى نبyina mحamd وعlى آlه وصaحبه وsلم amا bعd qال المصنف رaحimh الlه taعaalى الkhاamiسة maslada شhanaad الصaحيiحu صaحيiحi أqsaamu qeybayaalo waay aclaaha mida ugu sare ugu sareynta badan maakii waaye xadiid waaye ittafaqa isku waafaqeen calayhi maaga korkiisii albukhaariyu bukhaari iyo wa muslimun muslim huma kadib maakii waaye infarada la keliyoobay la gaar noqday bihi maaga albukhaariyu bukhaari la gaar noqday uma kadib muslimun kii muslim la gaar noqday waaye uma kadibna calaa shardihimaa bukhaari iyo muslim shardigoodii korkiisii ama korkiiskii ahaaday waaye uma kadib calaa shardi bukhaariyi bukhaari shardigiisii korkiiskii ahaaday waay uma muslimun kadibna muslim shardigiisii kii oo korkiis ahaaday waay uma kadibna saxiixun saxiix waay kii ansaxay oo saxiix noqday cinda kayrihimaa bukhaari iyo muslim keyrkooda agtiisii ku ansaxay oo saxiixi ku noqday waaye waida qaaluu culimmada haddii ay dhahaan saxiixun xadiidkani waa saxiix muttafaqun calayhi korkiisii laisku waafaqay ay dhahaan aw calaa sixatihi muttafaqun calaa sixatihi sixadiisii korkiis laisugu waafagay ay dhahaan fa muraaduhum culimmada ulajeedkoodii waxaa waaye itifaaqu sheekhayni labadii sheekh iswaafagidoodii waaye ee kii isku waafagayna laga wada wadakara shaykhu ibnu salaax wuxuu sheegay uu leeyahay imaamu nawowi annamaa kii rawayaa ay wariyaan bukhaari iyo muslim humaaga aw amase axaduhumaa midkoodii wariyo fahuwa maagaasi maqduucun waa mid la gooyey bisixatihi sixati maa maagaasi ansaxidiisu waalcilmu cilma cilmigaasoo alqadciyu yaqiin loo nisbeeyey xaasilun kiiso oo soo xaslay waayo fiihi maagaasi dhexdiisii kusoo xaslay wakhaalafa waxaa khilaafay hu ibnu salaax almuxaqiquuna muxaqiqiinta ay khilaafeen iyo alakharuuna culimada intoodii badan ay khilaafeen fa qaaluu waxay dhaheen yufiidu maagaas wuxuu faa'iideynayaa yufiidu huwa maagaasi wuxuu faa'iideynayaa addanna danni maa lam yakun haddii isun maa lam yatawaatar dheh hadduusan soo tawaaturin way oo mutawaatir hadduusan ahaanin oo tawaatur gaarsiisnayn xaddiisii waay ayib musanifku raxmatullaahi calayhi meeshan wuxuu rabaa inuu kaga hadlo masaladii shanaad oo ka mid ah min masaa'ili asaxiix min masaa'ili asaxiixi ka mid ah wuxuu leeyahay alkhaamisatu masalada shanaad oo ka mid ah min masaa'ili saxiix ka mid ah asaxiixu saxiixi aqsaamun waa qeybayaalo saxiixi asagoo laga helay shantii shardi horey loo soo maray lasoo sheegay asagoo shuruudaasii wato oo saxiixi uu yahay ayaa haddana uu kala sarreeyaa waa kala saxiixsan yahay waa kala saxiixsan yahay waa kala sarreeyaa haddii marba uu saxiix uu yahay markii kala sarreeyo kala sarreyntaasi maxay faa'iideyneysaa maadaama uu marka marba saxiix noqday xadiidkii haddii saxiix yahay in lagu dhaqmaayo maxay faa'iidaa keenaysaa kala saraynta in la ogaado faa'iiday leedahay ay dheheen culimmada wax faa'iidadeedu waxaa waaye altarjiixu cinda tacaarud xilligaasi ay wax qabataa xilligaasi ay wax qabataa haddii xadiid bukhaari iyo muslim isku waafageen iyo xadiid bukhaari keligiisii wariyey la gaar noqday iska hor imaadaan daahirkood sida loo malaynaayo waxaa la horumarinaya la jamciyo in la jamcin suurtagal noqon wayso waxaa la horumarinayaa kii ayaga labadooda isku waafaqeen mid bukhaari la gaar noqday iyo mid muslim la gaar noqday haddii iskhilaafaan iska hor imaadaanna waxaa la qaadanayaa kii bukhaari waayahay sidaas ilaa tartiibtaasa lagu wadayaa idan waxay faa-iido leedahay maraatibtani oo saxiix inuu kala sarreeyo ah ataxaarudu altarjiixu cinda atacaarudi kala rajixid markii iska hor imaadaan daahirka sida loo malaynaayo waay alkhaamisatu mada shanaad asaxiixu saxiixigii qasaamun qiibayaalo ay mutafaawitatun kala sarrayso mutafaawitatun oo kala sarrayso aqsaam kala sarrayso waay see ku kala sarraysay bixasabi tamakunihi saxiihi makaansashadiisii qadarkeed waay min shuruudi sixati sixidii shuruudeedii makaansaday iyo wacadamihi waayitaankeed wuxuu ku sarmarayaa ku kala sarmarayaa xadiidkii saxiixiga ahaa ee tamakunkiisii qadarkeed in shuruudu sixa dhan laskala helay iyo in wax ka dhiman yihiin sidii la rabay aan ahayn aan gaarsiisnayn saxiix uyu isagoo ah haddana saxiix likayrihi noqday waxyaabahaasi waa amrijaashi xafaadu xufaada dadka soo warinayaan si ay darajaadkooda kale yihiin ayuu ku kala saramarayaa idan shuruudii oofsashadeedii saxiigii iyo waayitaankeeda ayaa ku kala saramarayaa ayuu ku kala saramaraya aclaaha maraatibtaas ama qasamtaasi tan ugu sare maa kii waaye ittafaqa calayhi lbukhaariyu wa muslimun muslim iyo bukhaari labadaba isku waafaqeen uma kadib maakii wa infarada bihi lbukhaariyu bukhaari la gaar noqday oo bukhaari keligiisii wariyey waaye bukhaari keligiisii in wariyey waaye wawajhu taahurihi ta-ahurkiisii wejiis waxaa waaye oo bukhaari hadda ta-ahuray oo muslim iyo kii bukhaari isku waafaqeen iyo kii bukhaari keligiisii la gaar noqday oo ta-ahurkaani asaga dib loo dhigay waxaa waaye ikhtilaafu lculamaai ayuhumaa arjax waaye saas ula jeeda wawaju taahurihi ta-ahurkiisii wajkiisii camaa kii xaggiisa ka ta-ahuray ittafaqa calayhi isku waafaqeen he ikhtilaafu lculamaai culamadasu khilaafidoodii waaye annahumaa labadaasi ayuhumaa dhe ayuhumaa labadaas kee arjaxu raajaxnimo badan waay bukhaari muslim iyo bukhaari yaa raajaxnimo badan ama bukhaari iyo muslim kii isku waafageen iyo kii bukhaari keligiis la gaar noqdo yaa raajaxsan naftirkeeda laisku haystaa idan ta-ahurka meen in labadaasi laga dambeysiyo sidaas asaba u noqotay uu leeyahy uma kadib maaki infarada bihi maaga la gaar noqday muslimun imaam muslim waaye uma kadib saxiihun saxiixi waaye calaa shardihimaa midkii ansaxay oo calaa shardihimaa shardigoodii ku ansaxay shard bukhaari iyo shard muslim muxuu yahayna insha allah waa ka hadli doonaa warkayar kadib muxuu leeyahay marka uma saxiixun way oo calaa shardihimaa bukhaari muslim shardigoodii ku dul sugan oo walam yukharijhu aysan soo saarin waaxidun hal oo minhumaa labadoodii ka mid ah mid ka mid a soo saaree ma laha bukhaarin ma soo saarin muslimn ma soo saarin laakiin shardigoodii waay wawajhu ta-ahuri asagana dib udhigidiisi waxaa waaye camaa kii xaggiisii akhrajahu ay soo saareen axaduhuma midkoodii soo saareen laga dibdhigay talaqi lumma ummadda la kulankeedii waaya bilqabuuli qabuul la kulmeen bihi bima tafaqa bima ishtarada ala sheekheyn calaa shardihi maadi u noqonaya bihi lahu maagaasi ayaga isku shardiisteen labadoodii shardigoodii ah ummadda ay kala kulantay qabuul sidaas isagana dib loo dhigay waay kuwa kale looga dibdhigay kan uma kadibna saxiixun kii saxiixa waay oo calaa shardi lbukhaari bukhaari shardigiisii keligiisii ahaaday bukhaari shardigiis keligiisii ahaaday uma kadib saxiixun way kii ansaxay oo saxiix noqday calaa shardi muslimin saxiix ku noqday uma kadibna saxiixun way oo cinda kayrihima bukhaari muslim ma ahane keyrkoodii culimmadii kale ee agtoodii saxiix ku noqday mustawfan haluu yahay mid oofsaday midkaa saxiix cinda kayrihima ah fiihi dhaadiisi ashuruud asaabiqa shuruuddii lasoo hormar oo soo hormartay mid oofsaday isagoo ah waayo iyo shantii shardi laga helay bukhaari iyo muslimna iskuma waafagin bukhaari mid la gaar noqdayna ma aha muslim mid la gaar noqdayna ma aha bukhaari shardigiisiina ma aha bukhaari muslim kii shardigood ahaadayna ma aha bukhaari keligiis kii shardigiisii ma aha muslim keligiis kii shardigiisiina ma aha laakiin saxiihi waay shuruudda inti kale laga helay shuruudda inti kale kii laga helay idan maraatibtaasi ayaa u qiibinayaan culammada asagoo saxiix saxiix yahay haddana sidii u kala sarreeyo waa sidaasi in badanna soo sheegi jirnay waa toddoba soo maa toddoba waa ayib markii saasay tahay culamada marka way ka hadlaan shardu lbukhaari iyo shardu muslim ayay ka hadlayaan culamada waxay leeyihiin horta wax oo muslim bukhaari uu sheegay shardigay anigu u shardinaayo saxiixaygii werinta aan werinaayo axaadiis ku qoraayo aan u shardinaayo noocaan in noocaas ah asagii sheegay malahay wax muslim keligiisii asaga u dhahay shuruudaydi waa intaasi intaasi waaye waxaasi waxaas ayaan u shardinayaan ruwaadda aan wax ka warinayo ama xadiidka aan warinayo asaga u shardiyayna ma lahay waxaase gaar ahaan naftirkoodii shuruudo ay uu dejisteen oo lasla og yahay lasla yaqaano hee ma jirtay dheheen sidaa daraaddeed waagii hore xilligoodii li istim shuruuddaani balma sheegi jirinba waxaa soo bilaabay ay dhaheen culamada daraqudni kadibna waxaa si fiican isticmaalkoodii u shaaciyey u faafiyey alxaakim wixii kasii dambe marka culimmada way badiyeen alaa shardi lbukhaari alaa shardi sheekhayn alaa shardi muslim way badatay xilligii hore maba jirinba idan wax gaar ah oo shardi ah mid kastoo asaga anigi shardigay intaan way u dhahay ma jirto aan ka ahayn imaamu muslimna asagoo shardinaayo raawaga asaga waxa ka warinaya inuu midka kale waxa ka wariyay iyo asaga isku casri ay ahaadaan bukhaarina aan ka ahayn in ninka ninkaasa wax ka wariyey in mar mar kasto inuu la kulmo cancan qofkii qof wax kaga wariyo bishardi in asagana talaaqi loo shardinayo soo maa intaasi mid kastoo ku dhawaaqay inuu imaamu muslim shardinayo bilmucaasara imaamu albukhaarina shardinayo bilmulaaqaat biltalaqi labadaas mid kastoo gaar u ah asag u shardiyay aysan ahayn kale ayadoo aan la haynin idan ma jirtay dhaheen maba jirto sidaa daraaddeed alimaam nawowi naftirkiisii asagoo suyuudi ka soo naqlinaya intuu aanuu qorayaa sharaxa wuxuu leeyahay wa qaala almusanifu si raaraaca ina almuraada biqowli malaa shardihimaa an yakuuna rijaalu isnaadihi fii kitaabayhima ayib marka haddii saasay tahay shardi ayaga gaar ahaanna ay u shardiisteen aysan jirin oo ay magacaabeen culimada maxay ula jeedaan haddaba maxay hee ula jeedaan shardi albukhaari shardu muslim calaa shardihimaa maxay ka wadaan haddaba waxay ula jeedaan maxay ula jeedaan ay dhaheen culamada sida ula jeedaan markii ay leeyihiin calaa shardi sheekhayni ama shardi albukhaari waa shardi muslim markii leeyihiin waxay ula jeedaan qof xadiidkan haddii laga wariyo rijaashii bukhaari iyo muslim wax ka warinayeen hee shardigoodii waaye ee laga wada ay dhaheen malfahmi culimadaas saasay dhaheen saasaa laga wada ay dhaheen saasa ay laga wada ayaa laga wada imaam nawowi horka warkiisa fiir marka ma aragteen wa qaala almusanifu siyuudi musanifku ku leeyahy marka muxuu yaa ula jeedaa nawowi kitaabkan taqriibkaas ku leh ina almuraada ulajeedka biqowlihim culamada ay ula jeedaan calaa shardihimaa shardu lbukhaariyi wa muslimi ay ula jeedaan an yakuuna waa inuu ahaado rijaalu isnaadihi xadiidka sanadkiis rijaashiisu fii kitaabayhimaa inuu ahaado labadoodii kitaab raggii ayay wax ka wariyeen hee inuu laga wariyo waaye saasaa laga wadaa liannahu shaani ah laysa lahumaa bukhaari iyo muslim shardun shard uma sugna fii kitaabayhimaa kitaab labadoodii kitaab dhexdooda shardiguma sugna walaa fii hayrihimaa labadoodii kitaab keyrkoodii hadda hee shardi uma sugna ay ayaga ay magacaabeen shardigaygii intaas way mid walba u dhahay aan ka ahayn labadii hadda aan sheegnay mid kastoo mucaasara iyo talaqii kala shardinayaan mooyaane kala shardinayaan mooyaane waay waxaa laga alifay shuruud اla'ima kutubo la dhahaayo ee kitaab risaalo la dhahaayo risaalooyin la dhahaayo ayaa laga alifay waa laba risaalo oo mid la dhahaayo shuruud اla'imati sita shuruud اla'ima asita oo uu leeyahay xaafid abulfadli moxamed ibn daahir almaqdasi shuruud alaima asita shuruud alaimati sita risaalo la dhahay ayaa jirta oo leeyahay lilxaafid abilfadli moxamed ibn daahir almaqdasi moxamed ibn daahir almaqdasi oo dhintay markii ahaa hijrada ama taariikhda shan boqol iyo toddobo shan boqol iyo toddobo wuxuu kaga hadlayaa shuruudaani oo a'immadan la leeyahay sita shuruud ala'ima asita a'imatu sita muxuu la jeedaa alkutubu sita rag ay alifeen saxiixeenka iyo afarta sunanka ah afarta sunanka ah iyo saxiixeenka aimadoodii shuruudadoodii ayuu kaga hadlayaa qof walba wixii shardiisanayay iyo si warkaasi oo shuruudadoodii waxa ayaga ay dijiyeen ay tahay iyo in waxa laga fahmay warkoodii iyo camalkoodii iyo usluubtoodii laga fahmay inay tahay iyo in kale oo kaga hadlaayo shuruudulaima sita ayaa la yidhaahdaa markaasaa markii oo ka hadlo shuruudooyinkiisii risaaladiisii awelkeed ka hadlaya wuxuu leeyahay iclam ana albukhaariya wa musliman waman dakarnaa bacdahum iclam ni waad ogaataa ma qoraayo laakiin sayuudiga ma qoray kan warkaan aad akrinayno war hooga hoos ka dheer waay marjicigiisa aydan sheegaya asa qoranaysaan qofkii ka gaarsiin karan waa ka gaarsiin karaa iclam niyaho waxaad ogaataa ana albukhaariya alimaam albukhaari iyo wa musliman muslim iyo waman dakarnaa dadkii aan soo sheegnay oo min bacdihim ayaga ka dambe lam yunqal lama soo guurinin can waaxidin mid oo minhum ayaga ka mid ah lam yunqal lagama soo guurinin can waaxidin hal oo minhum ayaga ka mid ah annahu qaala inuu yidhaahday sharadtu an ukharija fii kitaabi maa yakuunu calaa shardi alfulaaniyi sharadtu aniga waxaan u shardinayaa shardinayaa an ukharija inaan soo saaro fii kitaabii kitaabkay dhexdiisii maa yakuunu wixii ahaanayo calaa shardi shardi dushiisii alfulaaniyi hebel waay shardig shardi fulaan waay shardi noocaas ayuu la jeedaa shardi noocaas wey an ukharija inaan soo saaro fii kitaabi kitaabkaygii maa yakuun waxa ahaanayo calaa shardi shardi korkiisa ahaanayo shardigaasoo alfulaaniyin gaar ahaan hebel la dhahayo waay shardi gaar ahaan oo hebel noocaas ah bay ula jeedaa lakin waxaa laga soo reebayaa shard albukhaariyi fi ltalaqi iyo shard muslim fi lmucaasara taas bay ku dhawaaqeen labadooda mid kasta soo maa saasay leeyihin laga soo reeb wainamaa yucrafu dalika arrinkaas waxaa laga gartay min sabri kutubihim kutubtoodii dabagalkooda waay kutubkoodii la dabgalay asabru waxaa waay dabagal waayo sabruka alxadiid hal asmar sama sabru waxaa waaye tataabuc waay dabagal wainamaa an kalamaana yucrafu waxaa laga gartay dalika kaasoo shardigaasa min sabri kutubihim kutubtoodii dabagalkood ayaa laga fahmay ee fal yuclam ha la ogaado bidalika arrinkaas haddaba ha la ogaado waay falyuclam ha la ogaado bidaalika arrinkaasi ha la ogaado waay shardu kulli rajulin minhum mid kasto ayaga shardi u ah hee ha la ogaado arrintaasi ayuu leeyahay war risaaladaas isaga oo shuruudul aima awalkeedu saas ku dhahayaa risaalada maktabad way taallaa risaalada way taallaa idan warkiisii maxaan ka fahanay in wax gaar ah a'immadaasi ka mida bukhaari iyo muslim iyo dadki kale ayag ka dambeeya oo sunanta ay ula jeedaahe asxaabu sunan mid ka mid a ayaga ka mid a inuusan shardiinin shardi noocaasi fulaani ah ayaan leeyahay kitaabkay waxaas ayaa aan ku soo saarayaa uu dhahay ma jirto laakiin waxaa laga fahmaya kutubtoodii iyo usluubkoodii iyo siqooyinkoodii iyo tacaamulkooda inta badan ay kula dhaqmayeen ruwaadda ayaa laga fahmay laga qaatay ayuu leeyahay wuxuu leeyahay risaaladaas oo ashuruud laim ashuruud laimati la yidhaahdo sita risaalo kale ayaana jirta ayadana shuruud laimati alkhamsa la yidhahdo shuruud laima alkhamsa ee la yidhahdo ayadana shuruud laimati alkhamsati ou leeyahay lilxaafid abi bakr maxamed bn muusa alxaazimi lilxaafid abi bakrin maxamed ibn muusa alxaazimi uu leeyahay oo dhintay markii uu ahaa sanadka shan boqol sideetan iyo afar shan boqol sideetan iyo afar yaa dambeeyey labadaas kana dambeey xaazimi yaa dambeeyey soo ma xaazimi ayaa dambeeyey isagana shuruud laima alkhamsa ayuu leeyahay xaafid abi bakr maxamed ibn muusa alxaazimi isagana shuruud laima ayuu kaga hadlayaa naftarkiisii wuxuu tilmaamayaa shardi gaar ah inaysan oo dejiisteen aysan jirin waxaa wuxuu dhintay shan boqol siddeetan iyo afar he waxaa horreeyey aan dhahnay ninkii la dhahayay ibn daahir abu daahir maqdasi asagaba shuruud laimati sita ayuu dhahaye asaga muxuu dhahay waa shuruud laimati sita oo shuruud laimati alkhamsa uu dhahay waxay dhaheen maxuu ku tagay kee ka tagay asaga ibn maajah waay ibn maajah ayuu ka tagay wa taraka alxaazimiyu walam yudkhil walam yudkhil wa taraka alxaazimiyu xaazimi wuxuu ka tagay hee tabacan lilaqdamiina culimmadii hore asagoo raacayo kitaaba sunana ibni maaja ama kitaaba sunani ayuu ka tagay libni maajata libni maajata ayuu ka tagay muxuu ka tagay dhaheen likahrati addicaafi waalmanaakiir waalmawduucaat فيma تفrada بإkhraaجihi ay leeyihin culamada wataraka alxaazimiyu xaazimi wuxuu ka tegay hee tabacan asigoo raacayo lilaqdamiina culammadii hore qaar ka mid ah ama culammadii hore raacayo wuxuu ka tagay kitaab asunani kitaab asunan ayuu ka tagay oo libni maajata u sugnaaday waa ka tagay oo kuma darin usuushi likahrati addicaafi dacfa badnaanta ku batay darteed iyo walmanaakiiri ku badan tahay darteed iyo walmawduucaati ku badan tahay darteed fii maa kii dhahdiisa oo tafarada asaga la keliyoobay biikhraajihi keligii soo saaray waa sidaa daraaddeed ayuu uga tagay wain sabaqahu almaqdasiyu wain sabaqahu almaqdasiyu maqdasi haba ha kaga horreeye biidkhaalihi fii shuruudi laimati sita bidkhaalihi fii shuruud alaima asita imaam maqdasi waa ku daray laakiin isag waa ka tagay waxay u tagayna dhahay sababta uga tagayna sida haddaan sheegnay waaye in sunanta afarta kan ugu daciif badan waxaa waaye ibnu maaja waay laakiin ise naftarkiisi ee waa ku badan tahay dacf daciifa ku badana la dhahay mooyaane isaga dhaman daciifa ma aha waayahay idan sidaasi waxaan kaga gudbaynaa oo shardi gaar ah ayagan loo yaqaano ay dejiisteen ma jirto laakiin waxaa laga fahmay siyaaqoodii iyo mucaamaladoodii iyo isluubkooda ayaa laga fahmay ay dhaheen ayaa ay dhaheen culamada ulajeedkana marka waxay culamada ay dhahayaan shardigu bukhaari iyo musmus markay dhahayan waxay ula jeedaan hee wixii ayaga saxiixoodii ama ku ruwaadda ay ku wariyeen ayag waxa ku warinayeen ayaa laga wariyey ayaa loola jeedaa ayay dhaheen ayaa laga wadaa ay dhaheen taas naftirkeed taas naftirkeed alaa idlaaqiha ma aha wax allaal wixii ayag wax ka wariyeen wixii laga wariyey idlaaqeedii ma aha waxaa laga soo reebayaa wixii ayaga aan lagu intiqaadin waayo wixii ayaga aan lagu intiqaadin ruwaadii ayaga aan lagu intiqaadin ayaa laga wadaa ayay dhaheen culammada mid mar labaad waxaa laga yaabaa naftirkood bukhaari muslim naftirkood waxay dhahe waa waa waxaa la yidhaahday in linka qof kastoo shardi gaar ah inuu leeyahay qaabkii ayaga da ruwaad wax ugu warinayeen in la fiirsho oo in la ictibaariyo way dhen ayadana ruwaadda ayaga qaabkii wax ugu warinayaan in la ictibaariyo ayay dhaheen waxaa laga yaabaa alimaamu muslim nin waxa ka wariyey agtiisii shardigiisii ka mid ah oo haddana aan ka mid ahayn alimaamu albukhaari shardigiisii ayaa dhici karta dhehen nin imaamu muslim oo shardigiisii rijaashiisii ka mid ah oo aan ka mid ahayn rijaasha shardiga muslim ayaa dhici karta bilcagsina waa dhici karta bilcagsina waa dhici karta tusaale ahaan asiga oo shaarixiga siyuudi waa keenayaa waa keenayaa waay midda kale ruwaadda ayadoo naftirkeed hiqo ay yihiin ayaga ka warinayaan ayaa haddana gaar ahaan nin haddii ninkaas waxa ka wariyo wixii ka wariyo daciif la dhahaya sida husheim anzuhri oo kale husheim anzuhri labadoodaba ma qaadanayaan kama warinayna dheh husheim anzuhri riwaayat husheim can zuhri ma qaadanaya ma warinayaan waxay u arkayaan daciif inay tahay ayadoo saas ah husheim haddii zuhri ma ahane dad kale ka wariyo way ka qaadanayaan oo hiqo sidiisii kale laakiin ninkan ninkan gaar ahaan markii waa ka warinayana lagama qaadanayo idan waxaa la fiirin leh wixii lagu intiqaaday wixii labadoodii kala shard u ah iyo wixii la midka ayaa laga soo reebaya sharaxan waa tilmaamayaa sii dabagaal ayib waidaa qaaluu culimadii hadday yidhaahdaan waidaa qaaluu haddii ay yidhaahdaan culimmada saxiixun xadiidkan waa saxiix markay dhahaan muttafaqun laisku waafaqay caleyhi dushiisii a laisku waafaqay ay dhahaan ow amase calaa sixatihi muttafaqun calaa sixatihi ama sixidiis ayaa laisku waafaqay ay dhahaan famuraaduhum ulajeedkooda waxaa waaye itifaaqu sheekhayn famuraaduhum muraadu lculamaai culamada ulajeedkooda qowlkooda ay dhaheen itifaaqu sheykhayn ay ula jeedaan muttafaqun caleyhidii waxay ula jeedaan itifaaqu sheykhayn sheykhaynka ayaa isku waafaqeen waay sheykhaynkan waa ula jeedaan bukhaari muslim latifaaqu lumma sharaxaga latifaaqu lummati ummadii oo dhan aa isku waafaqday ma aha ummadii oo dhan ayaa isku waafaqday ma ahani waxay ula jeedaan hee bukhaari muslim isku waafaqay saasaa ula jeedaan qaala ibnu salaax wuxuu dhahay laakin yalzamu waxaa laazimaya min itifaaqihimaa bukhaari i muslim iswaafiqidoodii waxaa ka laazimayo itifaaqu lummati ummadda inay iswaafaqdo calayhi maagaas korkiisa isku waafaqdo maxaa dhacay litalaqiihim ummadda la kulankeeda darteed lahu maagaasi bilqabuuli marba haddii bukhaari i muslim isku waafaqeen waxaa ka dhalanaya ummaddan hee inay isku waafaqdo maxaa dhacay wixii alla allaal wixii bukhaari i muslim ay wariyeen kutubtooda labada saxiixeenka waxay kala kulantay culammada bilqabuuli sida daraaddeed waa in la yidhaahdana dhib ma laha uu leeyahay wadakara wuxuu sheegay ashaykhu sheekhi sheekh markii uu idlaago wuxuu la jeeda imaam nawowi ibnu salaax uu la jeedaa ibnu salaax wadakara sheekhu sharxa hoos baa qabanaya waxbaa qorin wadakara sheekhu sheekhi wuxuu sheegay yacni wuxuu la jeedaa imaam nawowi ibna salaaxi ayuu la jeedaahe wuxuu sheegay annamaa wixii oo rawayaa bukhaari iyo muslim wariyeen humaaga ow axadihimaa ama mid ka mida wariyo bukhaari keligiis wariyo ama muslim keligiis wariyo fa huwa maagaasi maqduucun waayo waa mid la goynaayo bisixatihi sixati ma maaga inuu saxay oo saxiihu yahay wixii inuu saxiih yahay laakiin naftirkiis maa laga soo maxaa laga soo reebaa maa lam yuntaqad soo ma calayh mima lam yuntaqad calayh wixii dushiisa aanan naqdinin sida daraqutni iyo tatabucaadkay ku sameeyeen oo kale laakiin mar walba markii haddii mmar si kastaba haddii marba ku jiro saxiixaanka waxaan soo marnay ma aha daciif jiddan maaha soo maray soo ma sidaas haddii yahay in wixii ku qoran waxay sheegayaan waxyaabaha waa waayahay meesha daaya waxay aan lagu intiqaadinaynin ay aan dhahnay oo in loo fiirsho culamada qaar waxay kaga cabirayaan intiqaadka bedelkiisi wixii ayaga mutaabacad iyo shawaahid aan kaga warinaynina laga wadaa intiqaadiyo shardiga hadda soo maraynay kan maha kii hadda soo maraynay markii shuruudda sheegaynay oo la fiirina dhahay waxay dhahayaan intiqaadka bedelkiisii wixii ayaga ruwaadii ayaga aan ugu warinaynin min baab ashawaahid walmutaabacaat oo ictimaad asal ah u ah ayaa laga wadaa culamada qaarna intiqaaday ku cabirayaan sida meeshaan baan kuga cabirnay oo kale ayib haddaba wuxuu leeyahay marka maqduucun bisixatihi wixii aan lagu intiqaadin waayo waalcilmu cilmiga alqaciyu oo go-naan loo nisbeeye waay gooyn loo nisbeeyey qaci waxay kaga cabiraan yaqiini waay alqaciyu iyo alyaqiiniyu waa isku mid waay awalcilmu cilmigii oo alqaciyu yaqiin loo nisbeeyey xaasilun huwa cilmigaasi waa soo xasilay fiihi fii maa rawayaahu waay wixii ayaga wariyeen dhexdiisii waxaa ku soo xasilay cilmu yaqiini ah ayaa kusoo xasalay ayuu leeyahay meeshana marka wuxuu rabaa musanifka inuu ku hadlo axaadiistii haddii laga helay shuruudi shuruudu sixa laga helay waxaan soo marnay inuu soo dhahay noo soo sheegay musanifku naftirkiisii waidaa qiila saxiixun macnaahu fa haadaa macnaahu soo ma waidaa qiila saxiixun fa haadaa macnaa laa anahu maqduucun bihi aa soo marnay hayada idaa qiila hayru saxiixna famacnaahu lam yasixa isanaduhu wama isnaaduhu sidaasaa soo marnay haddaba marka warkaani iyo warkaasi hee waxaa loo marin in tacaarud ka dhahy soo maha waalcilmu alqaciyu xaasilun fiihi meeshaas markii joognay gadaal waxaan ka daba tagnay waxaan ka soo reebnay soo maha maxay haayeen ine haye qaraa-in wixii lagu koobay ama bukhaari saxiixyaanka ina labadooda ka soo saaraan ama midkooda soo saar soo maa kii waay marka waa soo celiyay marka khilaafkiina waa kana waan sheegi doonaa midkan meeshan lagu sheegaayo waa kii bukhaari iyo muslim soo saareen waaye wixii lagu intiqaadayna aan ahayn oo saxiixiga oo barax la ah ama muslimi ama bukhaari midkooda soo saaray oo saxiix barax la ah waaye midka inuu saxiix yahay la qadcinaayo oo haddana faa'iidaynayo yaqiini kaas waayo mana fahmi qaraa-inta waxaa ka mid ahaa inuu hadiidu ku jiro saxiixaanka soo maha ama midkooda ku jiro waa ka mid ahay tanaftirka isma diidaysa marka waayahay wakhaalafa waxaa khilaafay hu sheekha sheekhe ibnu salaax waay almuxaqiquuna culamada waxa taxqiijinayso cilmiga ku heeldheeraatay ayaa khilaaftay iwalakharuuna sida badan dad badan ayaa khilaafeen oo maxay leeyihin ayaga faqaaluu waxay dhahan yufiidu huwa maa rawayaahu bukhaari iyo muslim wixii soo saareen wuxuu faa'iidaynayaa adanna danna iyuu faa'iidaynaya yaqiin oo qaci ma faa'iidaynayo wuxuu faa'iidaynayaa hee adanna ayuu faa'iidaynayaa goorma laakiin maa lam yatawaatar haddii asaga usan tawaaturin matawaatir haddii usan noqonin wuxuu faa'iidaynayaa danni ma faa'iidaynayo yaqiin sidaasay qabaan muxaqiqiinta iyo culmo farac badan masladani waa masle lasu khilaafsan yahay waa sidii aan kusoo marnay ikhtisaaru culuum اxadiiث ilaa ibnu kaiir uu dhihi jiray waana maca ibn salaa fima cawala calayhi warshada ilayhi soo dhahay soo marnay kadibna sheekhiisii oo ibnu taymiya ahaa inuu ka soo raray hee dad fara badan culimmadii hore oo mutakalimiinta iyo shaaciradii keyrkooda oo bakhamid ah inay faa'iideynayaan bukhaari muslim wixii isku waafagan amadkoodii soo wariyey aan laga hadlin yaqiini faa'iideynaya soo ma yaqiini faa'iideynayo idan misle waa lasu khilaafsan yahay sida raajaxsanna wax allaal wixii saxiixeenka soo saareen ama midkooda soo saaray aan laga hadlin oo laisku waafaqay wax laga intiqaada aysan jirin inay yihiin ay faa'iideynayaan cilmi oo qaطci ah maxaa dhahay liqabuuli اlummati fiihima ummad hee liqabuuli ummati bilqabuuli fiihima liqabuuli اlummati bilqabuuli fiihima culammada ummadda ay la kulanka ay la kulantay ka la kulantay aqbalid oo fiihimaa bukhaari iyo muslim dhexdoodii saxiixankoodii ummadda hee aqbal ay kala aqbashay darteedii kolkaas ayaa raajaxsan sharcagana shaare waa sii faahfaahinaya hadda sayuudi markii hore wuxuu leeyahay saas ayaa sida hadda meysani khilaafka ibnu salax in la khilaafay markii hore oo ayaan u irin jiray laakiin hadda waxa i caddaatay uu leeyahay inuu warkani ibnu salax warkiisii saxsan yahay bal muxaqiqiin badan farac badan oo mutaakhiriinta ka midana warkaasi aada u sheegayaan sidaas ayaa araajaxsan wixii aan laga lagu intiqaadin ayaa loola jeedaa laakiin qaala almusanifu raximahu llahu tacaala asaadisatu masalada lixaad min masaa'ili asaxiixi ka mida man qofkii ra'aa arko fii haadihi tan dhexdeeda taasoo alasmaani zamaniyaasha ah xadiidan xadiid arko xadiidkaasoo saxiixa alisnaadi isnaadkiisii saxiix uu yahay xadiidkaasoo fii kitaabin kitaab ku sugan yahay aw amase juzin fii juzin juz dhexdiisii ku sugan yahay xadiidkaasoo lam yunasa aanu cadaynin calaa sixatihi ansaxidiisii xaafidin nin xaafida xafidka uma tamadun laskanaayo lasku calaynayo xifdigiisu qaala sheekha wacan wuxuu dhahay laa yuxkamu lama xukumaayo bisixatihi ansaxidiisii lama xukumaayo maxaa dhacay lidacafi ahliyatiha ahli haadihi tan dadkeeda ehelnimadeeda dacfigiisii dartiisa alasmaani ah walaa dahaaruusada daahirnimo badan qowlka daahirnimo badanna cindii agtayda jawaasuhu banaanashadiisi uu dhahay nawowi liman qof inuu u bannaan yahay tamakana makansaday waqawiyad xoog badatay hee macrifatuhu macrifadiisii xoog yeelatay awood uu u yeeshay inuu u bannaan yahay waay waman araada qofkii doono alcamala inuu ku camal falo bixadiidin xadiid kastoo min kitaabin kitaab xaggiisa ka ahaaday fa ariiqahu ariiqu man mankaasi ariiqiisa waxaa waay ayaahudaa inuu soo qaato hu xadiidkii min nusqatin nusqaaqeeda ka qaato waay nuqsadaasoo muctamadatin oskanayo qaabala oo qaabiliyeyha nusqada huwa asaga aw musatiqatu nin iqa qaabiliyey biusuulin usuuli qaabiliyey usuushaasoo saxiixatin ah fain qaabala haddii u qaabiliyo isaga haa nusqadii qaabiliyo biaslin asal u qaabiliyo asalkaasoo muxaqaqin la sugay muctamadin la uskanaayo ajzaahu waa u gudayaa waa bannaan tahay markaasuu leeyahay alxasanu saxiix wuxuu leeyahay musanif raxmatullah caleyh almasalatu asaadisa masalada lixaad oo bimasaa'ili saxiix ka mid ah masaa-ishii saxiixiga lagaga hadlaayay ka mid ah ima wuxuu soo sheegay inuu masaa-ishani saxiix dhexdiisii lix masalo kaga hadlaayo asagoo asalkiisii kaga hadlaayay sagaal masalo asalkiisi asalkiis kitaabkan asalkiis ka way irshaad waay isagoo irshaadka kaga hadlaayo sagaal hadda laakiin meeshan wuxuu ka dhigay hee lix uu ka dhigay lix ayuu ka dhigay lixdii markaa isaga saxiix uu masaa-ishiisu ka mid ahaydii uu ti u dambeeyday waaye ayuu rabaa inuu kaga hadlo wuxuu leeyahay asaadisatu madin lixaadna laba qeybood waay laba nooc ayay leedahay laba qeybood ayay leedahay man ra'aa fi hadihi alasmaani xadiidan saxiixa alisnaadi mid ah iyo mida kale man araada ee qofkii doonaayo inuu ku camalfalo xadiid ku arkay kitaab nusqo uu leeyahay waman araada alcamala bixadiidi min kitaabin ku arkay labadaasi laba kale maslo ayay kale yihiin laakiin hal ayaad guud ay yihiin laba qayboodna way leedahay laakiin hallay utriya u xisaabay had asag asalka laakiin labu u qiibinaaye asaadisatu masalada lixaad oo min masaa'ili saxiixi ka mid a man qofkii ra'aa arko fii haadihi tan dhexdeed taasoo alsmaani zamaniyaasha ah zamanin asmaan lagu jamciyo zamankiisiina kee waaye ibnu salax zamankiisii waay isaga le waxaa ka soo qaadanaya kitaabka ka soo gabiye ibnu salax muqadimadiisa soo ma ibnu salax waqtigiisii waay wuxuu soo guurinaya warkii ibnu salax qofka dhahaya marka man ra-a fi hadihi اlasmaani xadiidan saxiixa lisnaadi dhahaya waay ibnu salax waay ibnawawin waa soo naqliyay marka man ra-a qofkii war arko fii haadihi tan dhacdeed taasoo alasmaani zamanadan ah xadiidan xadiid arko xadiidkaasoo saxiixa alisnaadi sanadkiisii saxiix uu yahay sanadkiisii saxiix uu yahay uu dhahay sanadkiisii saxiixu yahay inuu sanadkii saxiix naqdana kama laasimayso inuu matnahe saxiix noqdo ad isnaad saxiix isnaadi dhahay sanadkiisii saxiixu yahay arko ku arko fi kitaabin kitaab dhahdiis waay kitaab inuu ku arko kitaabkaasoo e min alkutubi ka mida waay kitaabku arko oo min alkutubi waayahay almuctamada aw amase juz-in juz dhexdiisa fii juz-in ku arko waay juz dhexdiisi waay juska katabada qaar ajzaa ayaa loo sameeyey juz-juz qeyb qeyb dhowr xadiid oo hal mawduuc ka hadlayaan ayaa ah meel isugu keenaya dhowr qiibadoo laga dhigayaa ma badna meesha ugu badan waxaa laga yaabaa soddon baal inay gaartoba halkii jusba inuu gaaro soddon baal inuu gaarto dhowr xadiid oo hal meel ka hadlayaan meel lagu sheegaa kuwo kalena haddana qeyb kale meela lagu sheegaa ajza jusjusa laga dhigaa qeyb qeyb ima badna marka waxaa lagu leeyahay kitaab oo muk isaga saas aan weyneyn madax qaarkood leeyahay mi-atu juzin waaye boqol juz waaye wax weyne ma aha kitaab iska yar konton juz waa lagu leeyahay wax badan saasana ma aha ku arko marka oo juzin oo fi juzin juz dhexdiisa ku arko oo xadiidkaasoo lam yanusa aanu caddaynin calaa sixatihi ansaxadiisii xaafidon nin xaafid ah xaafidkaasoo muctamadun la oskanaayo xifdigiisii iyo hee cadaaladiisii buwa cid marka maanta taxsiinta inuu saxiix yahay caddaysayna ma laha xadiidkiina wuxuu ku qoran yahay kitaab oo min kutubin muctamada ah ajzaadii oo muctamadka ah ayuu ku qoran yahay waad aragtay adign masladaasuu ku saabsan yahay see la yeelaa waa kana ibnu salaax ayaa xukumay qaala shaykhu sheekhi wuxuu dhahay sheekh markii lama ola jeedo ibnu salaax abu camr ibnu salaax waaya qaala ibnu shaykhu sheekhi wuxuu dhahay laa yuxkamu bisixatihi bisixati alxadiidi xadiidkii ansacidiisii lama xukumaayo xadiidkaasoo saxiixu lisnaad ah kitaabkaasi ku qoran ama juskaasi ku qoran qof oo xaafid ah muctamad ah oo caddeeyay sixadiisiina aysan jirin lama xukumi karo oo qofkan xadda zamankeenu joogo ma xukumi karo ee maxaa dhacay sheekhow saasuu leedahay oo maxaa ma xukumi karo maxaad u leedahay lidacfi ahli ahliyati ahli haadihi tan ehelkeeda hee u ehloomadeeda ayaa daciif noqotay taasoo alasmaani ah zamanadeena hadda aan joogno qof xadiid lagu arkay saxiixulisnaad ah kitaab mashhuur ah ama juz mashhuur ah la yaqaano inuu saxiixulisnaad uu ku qoran yahay lagu arkay imaamna aan caddaynin zamankeena hadda qof ka mid ah arrintaasi inuu u bambaxo tasxiixiyo ehel u ah maba jiri buu dhahay xifdigiisi iyo cadligiisi iyo dabdigiisi iyo intaas oo lagu kalsoon yahay heerkaasi gaarsiisan hadda maba joogo ehel buu ma aha hee asagana sidii saxiix isnaadkii kitaabkaas u qoran yahay ama jiskaas u qornaa ayaa lagu qaadanayaa haddii imaam saxiixa oo a'immadii hore ka mid a saxiixa yeelana waa sidii la rabay haddii qof saxiix yeela aysan jirana sidiisii ayaa lagu qaadanayaa lagu cunayaa lagu camalfalayaa cid kale u banbixi karto dacfigeeda iyo taxsiininteeda iyo tasxiixinteeda iyo kale u banbixi karto maba jirto maxaa dhacay qof ehel u ah cilmigiisii meeshaasi gaarsiisan yahay maantaba ma joogo u leeyahay mana fahmin sidaas lidacfi ahliyati ahli hadihi اlasmaani zamanadan dadka joogaan eheloowadoodii dacfigiisi dartiis waay in dad ehel ah ayaa dacfi ah daciifay maba joogo waay sidaa daraaddeed lama xukumaayo six looma xukumi karo sidiis ayaa lagu qaadanayaa sidaasay dhahay warkaasi laakiin laguma waafaqin ibnu salaax waxayna warkan oo la socda ibnu salaaxa inuu qabo ijtihaad waqtigiisii hee inuu go-ay oo dhammaaday tasxiixini tadciifini taxsiinini waqtigeeda inuu go-ay warku waa war qoran axaadiis laak walbo la arkay hadda maantaana waa qoran yahay a'imadaani ku soo dadaashay kitaab allaal kitaabkii oo ku kitaab alla kitaabkii ku qoran yahay sidii ugu qoran yahay looga qaadanayaa ijtihaad kale hadda cusub ma jiro waa dhammaatay warkuu leeyahay madhabkiisii sidaasuu ahaa madhabkiisi saasuu ahaa culamada gaarna waa u cudur daarayaan ibnu salaax wuxuu ula jeeday ay dhaheen dhowr aqwaal ay sheegayaan suyuudii soo naqlinaayo waxaa ka mid ah ay ay dhaheen inuu alimaamu ibnu salaax inuu ula jeedo qof kasto hoogaho inuu wax meel ka arkay rijaashii asaaniidii cilmulmustalaxagan hoogaho wax u bilaawdaan inuu iska dhaho culammadii hore kutubtooda inuu daba fadhiisto kan waa daciif kan waa daciif qof kasto iska dhigo qof sare khatar ah oo ku markaasi ku dhiirto a'immadii wararkoodii wixii ayaga ay qoreen dabagal ku sameeyo isagoo aqoon dheeri ah aan agtiisii aan ku sugnayn qof kasto inuu baabkaasi iska dabaalo ayuu diidnaa saasna noogu durdaarayaan waayahay laakiin dad asaga waqtigiisii ah ibnu salaax waqtigiisii isku qarna zaman ay ahaayeen ayaa jirta in axaadiis qof oo ka mid ah aymadii hore ay ka hadleen ee ayaga ka hadleen ay saxiix yeeleen way xasaniyeen way tadciifiyeen farac badan ciraaqii soo naqlinaayo oo ka mid yahay dadkaasi inuu qataan suyuudi waa dhammaan isaga soo naqlinaya inuu qataan ka mid yahay maxamed bin cabdilwaaxid almaqdasi ka mid yahay addimyaadi ka mid yahay rag badan ayaa jiraan xilligiisi iyo wixii ka dambe ah axaadiis ayaga ka hor aan laga hadlin saxadoodii ay saxiix yeeleen ayaga ka hor xasaniintoodii aan laga hadlin ay taxsiiniyeen bal qaar ayaga kami dadkii ka hor saxiixa ka dhigeen ayagana taxsiiniyeen ay khilaafeen idan sidaa daraaddeed casrigiisii wixii ka dambeeyay ibnu salaax ilaa waay waagyahan dambe inay saasay dhacday waa arrin waaqica ah oo cad waay aan la inkirin karin way jirtaa qofkii marka ilaahay gaarsiiyo awooddiisii iyo darjadiisii iyo cilmigaani ishmaam fiican u yeesho cilmulcilalka inuu samayn karo arrintaasi ilaa fii casrina aimadeenii hadda aan soo gaarnay min ahimati ahlisunati ka mid a ugu shuhroobe yaa ka mid ah alalbani laa nadiira milahu fi hada albaab fii casrina saxiix waaya waladharu alimaamu nawowi marka wuxuu leeyahay wal adharu qowlka daahirnimo badan cindii agtaydu jawaasuhu jawaasu lxukmi bisixati alxadiid xadiidka xukunkiisii in saxiixnama lagu xukumo banaanaanshadeedii waayo cindii agtaydu jawaasuhu xukunkaasi saxiixdaasi la xukumo inay banaan tahay agtaydii buu leeyahay alimaamu nawowina nin mujtahida muxaditha weyn cindiye wuu leeyahay cindiyehe waa leeyahay yaa u bannaan tahay markuu leeyahay isaga naftirkiisii liman qof waay qof kasta ma aha hee liman qof inuu u bannaan tahay waay tamakana tama tamakunsaday tamakana makansaday waay oo hubsaday oo ku heldheeraaday waqawiyad xoogaysatay macrifatuhu macrifadiisii waay muxuu macrifu leeyahay cilmigaani musطalaxaga ah ee cilalka ah ilmu rijaalka ah ilmu cilalka ah awood ilaahay u siiyey inuu u bannaan tahay waay shaka kuma jirto qofkii ilaahay awooddaasi siiyo oo makansado cilmigaani ma fannigaani si fiican u makansado inuu waxna tasxiixin karo a'immadii hore aan ka hadlin ama daciifiye saxiix yeeleen taxsiinin karo ama taxsiin xasan ka dhigan tadciifin kara asagana way dhici kartaa waay waay ay dhici kartaa qof kasta marka wixii ilaahay siiyey oo awooddaasi ah ayay ku xidhan tahay iyo macrifadiisii iyo ku dadaalkiisii waay waana sida raajaxsan sidaasi waay madhabka imaamu ninka la yidhaahdo ibnu salaah waa laga xoog badan yahay waa marjuux misle hadda ka hor aan soo marnay ku raa ku waafaqsan yahay imaamu nawowi salaah aan soo marnay soo maha tan waa ku kala khilaafsan yahay laakin maslada ay tahay masle isa ku waafaqsanaa maslatu fi mustadrak xaakim waay saxiix iy ku qorna saxiix yeelay hadda laakiin waa khilaafeen saas leewaay marna waa lasla waa laiskhilaafayaa marna waa laiswaafaqaya qofka sidii u arko maslada in la raajaxta ay tahay waay haddii masle ay ku ay tahay masale ku banaan ijtihaadi sideedana cilmigan oo cilmi musalahaga ah sidiisii waa cilmo oo ku dhisan ijtihaadi ku banaan waay oo ijtihaadi waay masale ijtihaadi ku banaan waay caqiido maaha ictiqaad maaha ijtihaad waay waa ku banaan tahay waman qofkii araada masaladii labaad waay oo masaladii saddexaad ka hoosba lixaad ka hoosba haysay labada loo qaybshay waa tii labaad waman qofkii araada doono alcamala inuu ku camal falo bixadiiin xadiid xadiid kastoo min kitaabin kitaab oo min alkutubi ka mid ah almuctamada kutubtii muctamada ka mid ah waay waman araada qofkii doono alcamala inuu ku camal falo aw lixtijaaja waay ama inuu xujaysto asaga inuu ku camal falo ama xujaysto oo daliishado qofkii doono bixadiiin xadiid inuu xujaysto masku camal falo xadiidkaasoo min kitaabin kitaab xaggiisa ka ahday kitaabkaasoo min alkutubi almuctamada kutubtii la ictimaadayay ka mid ah sida ka saxiixayni arbaci sunan wasunan alarbaca fa dariiquhu ninkaas waddadiis oo u maraayo xadiidkan kitaabkan ku arkay inuu ku dhaqma raba soo maaha see uu dhaqmaya xaggee u maraya waddadiisee waayo see u qaadanaa fariiquhu ninkaas dariigiis waxaaway an yaahuda inuu qaatahu hadiidkii min nuskati nus xaggeeda ka qaato horta nusko xaggeeda inuu ka qaato nuskad oo qoray muctamad ah laisku halayn karo dabdigeedii iyo xifdigeedii ninkii qoray dabdigiisi iyo xifdigiisii laisku og yahay nin fiican ah sidaas wey ayuu fiirinayaa hadda hadda naftirkeeda haddaad fiirinayso kitaab wax ka qaadanayso ama kitaab lagu akrinayo waxa fiican nusqadii ama dabacadii ugu fiican inay aada raasatid waayo dabacaadka qaar ka mid ah khalal iyo khata waxba ku bux ayaa ku jira laa siima daartan loo yaqaano daarulcilmiya daabacadaadi aadaa u liidata daarulcilmiya daaru macrifat alcilmiya ayib kaasna waa lamada ay dhaheen culamada daarooyinka naftirka in laska kala fiirsho waayo qaar ka mid a waa daartoodii aadaa u liidata daabcaddooda daarooyinka qaar ka mid ah daabcaddoodii aadaa u liidata idan marka waxaa la rabaa uu leeyahay an yaakuda inuu qaatahu hadiidkii min nuskati nusko ka qaato waaye nuska waxaa laga wadaa kitaab le waay oo qofkii qoray nuskadaasoo mutamadatin mutamadatin la cuskanaayo laisku halayn karo waayo nuskadaasoo qaabala qaabiliyey haa nuskada huwa asaga waay asaga qaabilinaya nuskad asaga qaabiliye inuu ka qaato waay asaga nuskadii kitaabkani wuxuu qaabiliyey kitaab kale kitaaba lasoo qoray kitaabkani meeshii ku arkay kutubtii hadda aan soo sheegaynay oo aan soo maraynay qaar ka mid ah waa kitaab ku arkay ama ku arkay bayhaqi sunantiisi iyo iyo baqawi soo maraynay oo waxay bukhaariya weriyan aad dhaheen ay dhahaan markii aad ka qorto ama anta ha ka fiirso kadibna meeshii lagu sheegay ayaga waxay xaaleeyeen aad ka fiirso oo kale kitaab gaar aa ku artay kitaabkii aad ku arto inaad qaado kitaabkii kale asalkiisii naga soo nagliyey asaga ka soo nagliyey inaa u bandhigtid ood ku fiirisid hadday iswaafaqaan sidii la rabay waa la qaabiliyay nusqo la qaabiliyey ama nusqo oo ardaygii soo guurshay oo markii ardayga soo guurshay kadibna kitaabkii asalkii sheekhiisii u bandhigay oo lasku muqaabilay inay tahay sidaas ay noqoto waay aw amase iqatun asaga ma qaabilinin laakiin nin iqa ah keyrkiisa ayaa qaabiliyey muxuu qaabilsanayaa biusuulin saxiixa usuul saxiixa sheekhii asalkiisa ahaado isaga kasoo u sheegay xadiidkani ama kitaabkii xadiidkani loo ixaaleeyey in laga fiirsho ama waa soo wariyey fulaan kitaabkiisa kusoo wariyey lalahay inuusu dul istaago fiirsho waay haddii suurtagalayso sidaasi dariiqasu maraa xadiidkii kitaabkaas u arkay wuxuu fiirinayaa dariiqasu maraa nuqsadi oo muctamada inuu fiirsho waay oo la qaabiliyey asaga qaabiliyey ama keyrkiisa qaabiliyey maxaa la qaabilinaya usuul oo saxiixa la qaabilsiye waay laakiin asalka saxiixa haddii ku aragta kaas waa min baabil owla waa la qaadanaya soo ma waay hadda laakiin dadka kutubta fiqhiga ah iyo kutubta oo axaadiista ah dhammaan waxaa la ictimaadaya haddii culimmada ay isku raaceen dadkooda inay yihiin dad lagu kalsoon yahay kutubtoodii marjici waa laga dhiganaa soo maa war marjic sharxa iyo fiqhiga iyo iyo axaadiis iyo shuruuxdoodii dhammaan marjici way tahay fatxulbaari hadda muxuu yahay sharax soo maa marjici waa idan fatxulbaari ee nuqsadii xaafid ibnu xajar kasoo naqliyey ama ayaa qaabilinayaa maliyala had ma jirto fatxulbaari ku qoran tahay masaladaas allahi bes nambarka iyo meeshaas iyo mujaladka u alaaq u sheegaysa khalaas meesha ka raasoo leedahay saxiix muslim oo kale sharx saxiix muslim oo kale nawawi waxay lamidka sidaas fain qaabala hadduu qaabiliyo ninkii haa xadiidkii haa nuskadii biaslin asal oo qaabiliyey asalkaasoo muxaqaqin la xaqiijiyey asalkaasoo muctamadin la iskanayo he ajzaahu waa u gudaya oo waa u bannaan tahay markaas inuu ku camalfalo u qaato xadiidkaasi waay ku camalfalo xadiidkaasi uu qaato waay haddii waayana hadee haddii waayo wixii isaga awooddiisii ah samayn karo ayuu u dadaalaya samaynaya waay annahu athaani alxasanu الله سبحانه